haddana waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal barnaamijka elayska v o a waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya waryaheenna maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno maleeshiyaadkii al-shabaab ee dhowaan ka dagaalamay gudaha etoobiya oo maalmihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo ka waday gobolka hiiraan gobolka soomaalida etoobiya ayaa in muddo ahba ahaa gobol xasiloon tan iyo markii uu xukunka qabsaday ra-iisul wasaare abiy axmed sannadkii labada kun siddeed tobankii laakiin gobolkaasi ayaa waxaa dagaal ku tijaabiyey muddo haatan afar toddobaad laga joogo maleeshiyo ka tirsan ururka al-shabaab oo ujeedkoodu ahaa inay doonayeen inay u gudbaan oo jabhadayn ka sameeyaan dhulka buuraleyda ah ee gobolka oromada etoobiya dagaaladii ay al-shabaab la galeen ciidamada ethoobiya gaar ahaan booliska leopolis ee gobolka soomaalida uma suurto gelin inay ku sii fogaadaan oo ay gaaraan halkii ay ku jihaysnaayeen markii lagu soo celiyey gudaha soomaaliya ayaa waxaa dhaqdhaqaaqyadooda laga dareemay gobolka hiiraan oo labadii toddobaad ee u dambeeyey ay dagaallo ka wadeen gaar ahaan dhulka ballaaran ee ah miyiga u dhexeeya maxaas iyo matabaan dagaalka ayaa xooggiisa ka dhacay tuulada bukure oo hoos tagta degmada maxaas waxayna al-shabaab gubeen motoorkii biyaha ka soo saarayey ceelka iyo guryihii ku yaalay tuuladaasi sidoo kale tuulooyinka hees jiirta qabno coomaad beergadiid jiracle ayaa laga saaray kooxda al-shabaab maamulka gobolka hiiraan ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka qabaa'ilka oo isbahaysanaya ayaa kooxda kula jira dagaal adag shabaabku waxay jareen isgaarsiintii deegaanka gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyto cusmaan ayaa ku dhowaad labaatan beri ku jira duurka isaga oo howlgalka hogaaminaya waxaana fadhiisin uu ka samaystay deegaanka hees taliyaha guutada shanaad qaybta toddobiyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya korneyl maxamuud xasan ibraahim oo loo yaqaano bakay oo la hadlay barnaamijka elayska v o eda ayaa faahfaahin ka bixiyey dhaqdhaqaaqa al-shabaab iyo dagaaladii ka dhacay gobolka hiiraan nimankii dhaqdhaqaaq nimankii cadowga ayaa ay samaynayeen udayaayeen inay ayaankan waxay sameeyeen dhinaca xuduudda usoo fidaan dhinacan xuduudda oo dhinaca soomaaliya ballaarin ay ku sameeyeen iyo fariisimooyin ay ka samayseen ciidanka shoogka dalka soomaaliya oo kaashanaya dadka shacabka ah oo deegaanadaas degan ayaa guluf aray ku qaaday waana laga saaray waana laga sikiyey howlahuna hadda si hadda samilayo soona oo dhinaca waqooyiga beledweyne ilaa matabaan iyo inta udhexaysa maxaas markii laga reebo meelo yar oo dhul buuraley ah oo weli haraadigoodii uu ku dhumaalaysanayaan marka taasoo soo darisay in dadka shacabka ay fara badan ay saaraan baraagiin ka gubaan xoolihii ka dhacaan al-shabaab ayaa intii ay dagaalada socdeen ku gubay tuulooyin ay u tirinayeen inay ku nool yihiin qoysaska maleeshiya beeleedyo la magac baxay macawisley oo dagaal kula jira al-shabaab meelaha qaarna waxay jareen isgaarsiinta sida uu qof ka mid ah dadka shacabka oo magaciisa aan u qarinay sababo ammaanka u sheegay barnaamijka elayska v o eda
wadalla hadeer waxaa laga waajiibaa toddobaatan kilomitir ku kora dhanka bare uga jirto meelahaan joogaa toddobaadkoona midna waxa waaye muddo adiga afar maalin ah ayaa tenidii lalaka jaray waxaana meeshaasaan usoo goobateeno haddeergeed dushiisaan saaranahay ummadda wax noolo lama haysato ceelkii biyaha waa laga gubay ganacsigii waxay dhamaay guryihii waxay dhamaay waa laga burburiyey wax nolole ummaddu ay haysato ma lahan si aad iyo aada ummaddu usabaalaysan tahay nimana alla ku kacshay wax hadda maaragtay sababaada ay u gubeen hadda ummaddu kama hadli karaan nig ilaa hadda ummaddu waxay galabsato ma lahan ummaddu waa ummad iska shacaba maamul iyo midna shaqo kuma lahan tooda ganacsigii iyo guryida masooradii waxay dhamay gubeen wax sababaada ilaa hadda waa la isweydiinaa waxay ku gubeen lama yaqaan maalintii talaadada ee lasoo dhaafay maleeshiyo ka tirsan ururka al-shabaab ayaa dhaqdhaqaaqyo ka sameeyey meelo ka mid ah galbeedka magaalada beledweyne si qaar ka mid a ciidamadii laga soo celiyey ethoobiya ay ugu tallaabiyaan gobolka galguduud oo magaalooyin waaweyn sida ceelbuur ceeldheer iyo xarardheere ay gacanta ku hayaan ciidamada maraykanka ayaa duqaymo cirka ah u geystay maleeshiyaadkaasi sida uu sheegay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom africom waxay sheegtay in saddex duqayn ay la beegsadeen al-shabaab islamarkaana ay xaqiijisay inay afar ka mid ah maleeshiyada al-shabaab ku dileen weerarkaasi dadka degaanka ayaa u sheegay v o eda in duqaymaha ay ka kala dhaceen meel ku dhow jiirta qabnood iyo meel baadiye ah oo dhulka buuraleyda ah ee galbeedka magaalada beledweyne taliyaha guutada shanaad qaybta toddobiyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed korneel maxamuud xasan ibraahim baakay oo aan weydiinay jiritaanka duqaymahaas ayaa ku jawaabay way jiraan in dowladahan saaxiiban aan ka garansano way jiraan cadowga la dagaalanka argixisada qaar ka mida saraakiishii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliya ayaan wax ka weydiinay dhaqdhaqaaqyada cusub ee ururka al-shabaab cabdisalaam yuusuf guuleed waa taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa al-shabaab muddo haddaysan sanadba ka badnayn sanad ah ayay qorsheynayeen ay wadeen hawshan ay u gudbayaan etoobiya dhinaca hiiraan iyo galmudug runtiina maahan wax qarsoono waa lala socday maamul goboleedka etoobiya soomaalidana way ogaayeen soomaaliya dowladdii horena way ogeed wax laga hadlayayna aheedoo maarata meelo badan looga hadlayay dhulkan u dhexeeya matabaan ilaa kalabayn oo afartan kilomitira oo ah qiyaasahaan afartan kilomitir waa dhul buuraleeyahoo runtii aad ugu ugu fiican jamhadeynta iyo iyo maaragtay dhuumaaleysiga meeshaasi dhulkaasi iyagu xoog u haysteen xooggana geliyeen kabacdiina dhinacan oo xaale iyo ceel cad iyo laasqulun ulasan oo iyadu farjinna u jirta ilaa toban kilomitr ayay hadda shabaabku deegaan ahaan u joogaan oo maaragtay dhul buuro leeyaho ay adag tahay in gaadiidka dagaalka lagu galo waa dhul istraatiijiga sahansadeen muddayna meeshaas ku aruurayeen ay ku socdeen waana sababta u sahashay inay etoobiya u galaan ateenooyin meelahaas ku yaalana markay dameeyaanna deegaanka dhanbay maaragtay hawada ka jaraan waxayna muujinaysaa diyaargarowga al-shabaab ay ugu jiraan inay galmudug iyo hiiraan iyo maaragtay iyo maamulka soomaalida etoobiya ilaa maaragtay puntlandba inay dhinacaas ka geli karaan ayay muujinaysaa lano way u sahlan tahay inay galdagob iyo dhinacaas aadaan haddii marcaa budwaaq iyo laabkeeda gadaale ay aadaan waa runtii jab weynaa ka muuqday oo loo geystay soo laabashada ay soo laabteenne dhul weyn ay de banaysteen deegaan weyna nimankan u bannaanoo maarata ay ka gudbi karaan oo dhinacan jidkan laamiga dheer oo kalabeer ilaa matabaan inta udhexeysa qabna iyo buurahaas ay ka gudbaan coomaad iyo sidaasay ilaa maxaas iyo maaragtay ay uga sii gudbi karaan moqokuri marka dhul weyn oo isku xidhan oo baaxad leh oo aan cid dhibaato ku haysaanahay nimankaan haystaan maamulka hirshabeelle iyo dowladda federaalka iyo maamulka galmudugna uma jeedo ilaa hadda wax weyn oo arrintaas looga hortegayo qabteen inkastoo maaragtay guddoomiyaha gobolka hiiraan oo maaragta aan u jeeday inuu runtii dadaal iyo isku day badan samaynayay ee maalmihii lasoo dhaafay taasoona isleeyahay waa dhiirigelin ka imaanaysa dowladda etoobiya xaggeeda korneyl cabdulaahi cali macow oo degan dalkan maraykanka isna waxa uu horay uga tirsanaa saraakiisha sarsare ee hay-adda nisa waxa uu sheegay in al-shabaab ay la sii xogaysanayaan iyadoo aanu jirin dagaal ama duulaan iyaga ka dhan ah iyo dhaqaale ay ka helaan canshuurta ay ku soo rogaan ganacsiyada soomaaliya
waxa waaya horta kol horeba way deganaayeen oo maarata dhaqdhaqaaq xoogla ayay ku lahayen waxaa webiga dhinacaas ka xiga galbeed ka xigo iyo waddadan isku xirta xamar ilaa ilaa feerfeer waxa waaya galbeed wixii ka xigo way deganaayeen oo waxay degan yihiin xataa beledweyne meel u jirto muxuahay toban kilomitr ka yar oo muxuaha la yidhaahdo laabsugow iyo ceel jeelow iyo way degan yihiin boqda caqabo hase ahaatee waxa waaye dagaalkii lama filaankaha ay ku qaadeen kelinka shanaad ayaa jab weyn ayaa soo gaaray markaasi dib ugurasho ay usoo sameeyeen inay hirshabeelle iyo ay kusoo noqdaan xarumahoodii waaweynaay oo ku yaala muxuu ahaa ceelboor ilaa muxuu ahaa wadayna furanahay si ay maarata ciidankaasi ay oo meeshaa kusoo jabay ay maarata usoo gudbaan marka waxa waaye shabaab waxa waaye shantii sano ugu dambeysay lalama dagaalamay oo dagaal sidaas lalama galin isla markaasi waxa waaye waxa ay sameeyeen dhaqaale aad u fara badan oo maaragtay ay ka qaadayeen ganacsatada iyo dukaamanka iyo dekeda wixii kasoo degay iyo muxuaha suuqyada muxuaha magaalada muqdisho ku yaala beeraleyda marka malaayiin dollar ayay sameeyeen oo ay maaragtay markaasi ay ay ay sameeyeen inay ay samaystaan muxuu ahay ciidan iyo iyo saanad ciidan iyo gaadiid intaba way heleen marka waxay isbideen waxay is yidhaahdeen maanta bal is u gudba muxuu ahay dhinaca oramada u gudba waxaana la socday cutubyo oo ka tirsan ka tirsanay muxuu ahay oramada iyo dad muxuu ahay sidaama dagaal yaabla ayay galeen dagaalka shabaab lagu yaqaana wuxuu ahaa ku dhafo ka dhaqaaq ama muxuaha ciidan guuraya inay meel u galaanay qarxyo u dhigaan amaba ciidan meel ku degan inay weeraraan ay qarxyo ku weeraraan kadibna muxuu ahay tacshirad ay huwiyaan laakiinse dagaalkii ka dhacay adaama wuxuu ahaa dagaal dhufays laysu galay oo toddoba beri toban beri socday oo maaragtay si fiican layskugu riiqmay waxaana u sababahay maaragtay hamigooda inuu ahaa inay gudbaan istaraatiijiyadooda dhinacaas oramada ay u gudbaan isla markaasi dagaalkaasi markii guuldaradiisa ay badatay ayay waxay ka galeen kelinka shanaad waxay ka galeen dhinacan beergadiid xuduudda oo feerfeer waqooyi ka xigto halkaasi haddana maaragtay dagaal kale ay ku qabsadeen si culayska ay uga qaadaan ciidankii ku dagaalamaya adaama ka dagaalamaya yed zoonaheeda ka dagaalamaya marka shabaab way soo dhaqaajiyeen waxay soo aadeen hirshabeelle wixii soo haray iyo iyo galmudug ayay maaragta kusoo faafeen marka taasaa ugu wacan maaragtay inay maaragtay xarumahooda dib ugu soo noqdaan kala hareeray degan yihiin waxay degan yihiin meesha la yidhaahdo aadan yabaal ceel dheer ilaa xaro dheere dhulkaas oo dhanay degan yihiin hase ahaatee dowladdii waxa ay kusoo koobantay magaalooyinka waaweyn oo go-doonsan marka waxa waaye go-doon ayay ku jiraan jowhar waa go-doon beledweyne waa go-doon dhuusmareeb waa go-doon gaalkacyo maxaahay dhinaca muxuu ahay bari oo dhan godayna go-doonay ka tahay markii laga reebo muxuu ahay hobyo laga reebo marka waxa waaye meeshaasay ku xoogeysteen sababtana waxa waaye dagaalkii aan lala dagaalamayn shantii sano ugu dambeysay wax dagaal aan lagu qaadin ciidamadii maraykanka oo maaragtay taakulaynayay ciidamada danab oo iyagana meesha iskaga baxay markii uu trump uu joogay halkaa ayay ku xoogeysteen laakiinse shabaabka sidoodaba waxa waaye istaraatiijiyadooda waxa waaye inay go-doomiyaan magaalooyinka ay isleeyihiin waa laydinkaga soo duulaya oo ciidanka dowladdana ay meesha magaalooyinka iska dhex fadhiyaan iyo kuwa kaleo amison dhinaca kale tiir ka mid ah tiirarka ugu muhiimsan barnaamijka dowladda cusub ee ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa waxaa ka mid ah ammaanka iyo la dagaalanka ururka al-shabaab golaha wasiirada ee ra-iisul wasaare xamsena waxaa ku jira sheekh mukhtaar robow cali abuumansuur oo ka mid ahaa asaasiyaashii ururka al-shabaab marna soo ahaa sarkaalka labaad ee kooxda ugu sarreeya wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaan weydiiyey dhaqdhaqaaqyadan cusub ee al-shabaab iyo qorshaha dowladda soomaaliya waa mahadsantahay colaad runtii al-shabaab waa cadow dadka soomaaliyeed nabadgelyadooda duulaan ku ah sidoo kaleetana dunida inteeda kala raba in ay soomaaliya uga sii gudbaan oo maaragtay wixii ay dhibaato geysan karaan ay geystaan dowladda soomaaliyeed ee maaragtay maanta jirta sida aad la socoto madar baranna muxuu aha madaxweynaha aad ka maqashay ama laga yaaba inaad ra-isul wasaaraha ka maqashay shaqada koowaad ayay u tahay in wadanka nabadgelyadiisa lasoo celiyo muxuu ahaa amnigana aada iyo aada loo adkeeyo cidda hadda amniga markii halkaa laga hadla loo jeedo ee caqabada koowaad ku ahna waa al-shabaab marka insha allahu tacaala waxaan rajayneynaa dadka soomaaliyeed bilaha iyo maalmaha soo socda in ay arki doonaan aragtida dowladda soomaaliyeed oo ficil ah dowladda soomaliya waxay u aragtaa al-shabaab inay yihiin cadow aan muxuu ahaa ajendo lahayn aan ka ahayn inay dadka dilaan sidaas daraaddeed ma furra dariiq aan ahayn in laga adkaado dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed oo iskaashanaya iyo saaxiibada caalamiga ahna waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala wakhti dhow al-shabaab inay taariikh noqdaan oo culayskooda ay dadka soomaaliyeed ka kaaftoomaan intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadannay dhaqdhaqaaqyo ay toddobaadyadii u dambeeyey al-shabaab ka waday gobolka hiiraan ciddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news dt com ama boggeenna facebook intaan barnaamij midka la mida ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo